markii oo kooban bisha februaayo maanta waa labayo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo shan iyo toban waxaa warka istuudiyahan wadajir radio ee magaalada atlanta si toosa idinkaga akhriyi doona anigoo cabdilcasiis siidi madaxweynaha dalka jabuuti ayaa dib uga ambabaxay magaalada muqdisho kadib kolkii isaga iyo madaxweynaha soomaaliya ay magaalada beledweyne booqasho saacado qaadata ay ku tageen haweeney isku qarxisay hoteelka sentar ee magaalada muqdisho oo la sheegay inay ahayd hooyo leh lix caruura gobolka shabeellada hoose oo ka bilowday dhaqdhaqaaq lagu diidan yahay kooxaha duulaanka ee gobolka ku habsaday shan iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay aadan cabdishakuur dhegey oo isagoo ah hoghayaha degmada qoryooley ee maamulka koonfur galbeed ka codsaday in ay ka difaacaan kacdoonka ka bilowday degmadiisaas axmed madoobe oo ku baaqay in la sameeyo baaritaan qoto dheer weerarkii magaalada muqdisho sidoo kalena howlo amniga lagu sugayo oo ka socda magaalada kismaayo uu ka hadlay maamulka gobolka gedo oo jawaab adag ka bixiya hadal ka soo yeeray madaxda maamulka ku-meel gaarka ee jubba ee ku sugan degmada doolow ee uu horeeyo genaraal fartaag barakacayaasha ku nool magaalada ceelwaaq oo ka cabanaya waxbarasho la-aan haysata caruurtooda iyagoo welibana codsanaya in caruurtooda ay u helaan waxbarasho sida uu ku soo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa maanta booqasho ku tegay magaalada beledweyn madaxweynayaasha soomaaliya iyo jabuuti madaxweynayaasha soomaaliya iyo jabuuti oo isla socda wafdina hogaaminaya ayaa maanta waxay tageen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen maamulka gobolka iyo weliba saraakiil ka tirsan amisom labada madaxweyne ayaa markii ay tageen waxay kulamo la qaateen qeybaha bulshada maamulka gobolka iyo weliba saraakiisha ciidamada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu ka hadlay colaadaha ka jira gobolka hiiraan ee dagaalbeeleedyada ah waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ayaa weli colaadaas arinta colaadaha deegaanka ka jira waxaan u malaynaya markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad midna maaha iyadoo allah u naxariistay wiilal badan oo maanta naga dhintay oo aan soo aasnay aanay dhiman kuwo badan oo dhaawaca maanta oo qaarkood inay curyaameen laga yaabo aanay dhaawacmin oo aanay curyaamin ayaan intaasoo jeer halkan isugu nimiday si aanay si colaadda meeshaasi ay u istaagto laakiin dee qabki qabiilkaa naga xoog badiso maaha gabarteenu guur ma gasha haddaanan saa yeelin kuwa kale gabarteenu saan haddaanan intaasoo dadka degan inay go-aankaas ay gaaraan walaalaheen amisom guud ahaan heel walaal gaar ahaan wayna kaalmayn karaan laakiin nabadda nooma keeni karaan nabadda annagu unbaa keeni kara madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geela ayaa isna dhankiisa wuxuu sheegay xilligan in aan la joogin xilligii dadka soomaaliyeed dhexdooda ay isdagaali lahaayeen laakiin uu jiro dagaal caalami ah oo lagula jiro al-shabaab midi waa in laga difaaco waxaan soomaalida isku sheegaya shaqaynayeen dhakhtarnimo kale laga soo amrayo ee dalkii nabadda u diiday shaqada u diiday noloshii u diiday ee waddooyinkii u fadhiistay in laga difaaco in laga kiciyo in la laayo in islaamnimada iyo dadka islaamka ee dhulkan degani ay naftooda iyo cirdigooga la dhowro tan kale ee hoos socotahay annaga wayna dhibaysaa runtaa baasha nabad la-aantan kale ee dhexdiinna ka imanaysaay warkana soo gaadhayay aada buu u fadhuyahay annagana wayna dhibaysa aniga shaksiyan aad baan uga dhaawacmaya madaxweynuhuna iminka in badan buu ku celceliyey markii afraad ee nimide weeyaan buu leeyahay fariintaa uun aan sido haddana dhigo islaan aan ku dhacayn waa maxay dee cadaawaha intaa leekee ummadda yacni walaalaha ee meelkooda noole ajyaal iyo ajyaal iyo ajyaal ku noolaa maxaa keenay inay inay dhiig daadiyaan dadku hadduu isdiido u wada hadlaa odayuu leeyahay anna codkaygaan ku kordhinaya maantana marti baan idiin ahay martina waxay doonto waa la siiya annagana siiya nabadda maanta daardaaranna waa nigaga tagaya magaaladeydii kolkaan ku noqdo dadkii tallaabay qaadeenoo way wada hadleenoo way iscafiyeenoo wixii ciidankeennaas halkaa joogaay uu karayo iyo wuxuuna karaynba anigu waan ku amrayaa inuu bogsiiyo kulamada kadib ayaa labada madaxweyne waxay dib ugu soo laabteen magaalada muqdisho iyadoo wafdiga hogaaminaya madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar giilena oo ka amabaxay soomaaliya una laabtay dalka jabuuti ismaaciil cumar giile ayaa safar laba maalmood oo ku joogay soomaaliya waxaana la guddoonsiiyey bilada geesinimada ee ugu sarreysa soomaaliya waxaana guddoonsiiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho weli waxaynu ku guda jirnaa wararkii magaalada muqdisho ee sida uu ku soo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa magaaladaasi haatan dowladdu ay wax badan ka ogaatay kaalinta haweeney la sheegay in ay isku qarxisay magaalada muqdisho ay ku lahayd qaraxa meeshaasi ka dhacay halka lagu magacaabo waa central hotel haweeneydaasi oo sida waryaheena uu ku waramayo uu sheegayo in ay lahayd ilaa iyo lix caruura waa kan bar kale maxamed kaafi dowladda soomaaliya ayaa weli baaraysa ilaa iyo dhowr iyo toban qofood kuwaas oo loo qabtay weerarkii al-shabaab ay ka geysteen hoteelka central oo ku yaala meel u dhow madaxtooyada soomaaliya dadkan ayaa waxaa ku jira mas-uuliyiintii sarsare ee hoteelka central iyo weliba qaar ka mida ilaaladii hoteelka waxaa lagu baarayaa xarunta nabad sugidda ee magaalada muqdisho waxaana saraakiisha sirdoonka ay weydiinayaan su-aalo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa waxay sheegeen inay heleen xogo ku aadan sida uu weerarka u dhacay iyo weliba sida loo fududeeyey waxaana dowladda soomaaliya ay sheegtay haweeneyda isqarxisay inay ka mid aheyd maamulka hoteelka oo in muddo ay ka shaqaynaysa qeybta soo dhoweynta sidoo kale dowladda federaalka ayaa shaacisay in haweeneydan ay ka timid mid ka mida dalalka yurub haweeneydan ayaa sidoo kale waxaa la shaaciyey inay ahayd hooyo soomaaliyeed oo dhashay lix caruur ah oo maalintii ay isqarxisay maalintii ka horreysay caruurteeda ay u gudbisa hooyada iyada dhashay oo ku nool gudaha soomaaliya dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay inay dhowaan soo bandhigi doonto weerarkaasi sida u dhacay iyo weliba dadkii kulug lahaa waxayna sidoo kale ay sheegtay qof walba oo ay ku cadaato in weerarkaasi ay la kulahayd ama ay fududaysay in tallaabo laga qaadi doono mas-uuliyadda weerarkan waxaa sheegtay al-shabaab waxaana weerarkani ku dhex waayey ilaa iyo siddeed iyo labaatan qofood oo isugu jiray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen xubno ka tirsan baarlamaanka iyo weliba dad shacab ah sidoo kale dadka dhaawacmay ayaa waxay gaarayaan ku dhowaad lixdan qofood waxaana sidoo kale ka mid ah xubno ka tirsanaa baarlamaanka xukuumadda iyo qeybaha kale ee dowladda iyo dad shacab ah oo xilligaasi hoteelka ku sugnaa xilliga oo weerarku dhacay dadkan waxay ka soo baxeen salaadii jimcaha oo ay ku dukadeen masaajid ku yaalay hoteelka central waxaa dhacay laba qarax oo dhawaqooda si aada looga maqlay inta badan caasimadda qaraxa hore ayaa wuxuu ahaa gaari laga soo buuxiyo walxaha qarxa oo hoteelka lagu dhex qarxiyey halka qaraxa labaadna uu ahaa haweeneydan isku soo xirtay walxaha qarxa oo in muddaa ka shaqaynaysa hoteelka al-shabaab weerarada noocan oo kalea ay geystaan ma ahan kuwo ku cusub soomaaliya hore ayaa weeraro noocan oo kalea waxay kaga geysteen magaalada muqdisho waxayna ku dileen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintiisaas uu ka soo diray magaalada muqdisho wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay ku waramayaan in maalintii shanaad gobolka uu galay dagaal u dhexeeya beelaha duulaanka ku ah gobolka iyo weliba beelaha deegaanka haddaba dagaaladan oo maanta galay maalintoodii lixaad ayaa waxaa aada uga muuqdaa in ay dhinacyadu adeegsanayaan gaar ahaan dhinaca kooxda duulaanka ah hubka dowladda iyo weliba dharkii ciidanka ay lahaayeen isla mar ahaantaana ay ayagu kusii horumarayaan idaacadaha magaalada muqdisho oo ayaga laftirkooda taageero adag u haya kooxaha duulaanka waa kan mid ka mida kooxaha duulaanka nin u hadlay kaasi oo eedeynaya dadka deegaanka ah
maanta waxay dhowr maalmood afar maalmood maanta ka intuu socday dagaalka waxaa ka socdaa tuulada boosheek maduulow haduuman gaawaro intaasoo ka socda tuulooyinka waxaa kulan degmada qoryooli dagaalku wuxuu u dhexeeyaa shacabka oo tuuliyaalkaas degan oo dadweynaha ah iyo nin la yidhaah saalax oo dadka uu rabo inuu hasuuqo oo waayeelada berberaayo oo masaakiinta laayo ma garat shabaab iyo dowlad midnaba sal kuma leh wadanka aan leenahay umad kale ku noolaan kartana ma laha wata waxaa khasaaraha ka dhashay ugu yaraan ilaa iyo boqol neef oo midiya caloosha laga gingiliyey oo laayay ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah waayeelo guryo loo ugu tagay oo ku berbereeyey ilaa iyo afartan camal gaarayo dhowr guri oo waayeeladaas oo ku gubay oo taraf wada qabtay degmada waa fiican tahay wax dhibaataana kama jiraan xoogaa tuulooyin ku dhow degmada ayaa beryaha jiri qaab daran oo lagula kacayo dadka rayidka maxay yihiin marka dilalka waa dad burcad ah laakiin aada moodid inay siyaasad salka ku ay ku hayaan maadaama ay shacabka tuulooyinka degan dhammaantood soomaali cid kasta oo ay ka aadaba inay dhibaato baaxadle ay ku hayaan waa gartay bal ka waran marka siday wax u dhacayaan wallahi dil person shalalaa ugu dambeysay dil baa la geystay qof rayid ah si binaadamnima ka baxsan weliba inta la googooyay jawaan lagu soo shubay aad baana ugu xunahay dacdooyinka tuulooyinka ka dhacaya kan maamul ahaan kan degma ahaan insha allah arrinkaasi waxaad moodaa inaan ka gacan ka geysan doono insha allah ee waxaad sheegtay in dad la gogooyay oo jawaano lagu riday falalkaas halkee bay ka dhaceen waa agi degmada oroore waa shalay yaa geystay falka kolooyin burcad ah oo meereysta tuulo kasta oo degmada hoos timaada gobolka shabeellaha hoose dhammaantiis gaar ahaan degmada qoryooley ayaa waxaa meereystan qolo burcad lagu tilmaamo laakiin annagoo aan hadda fikir ahaan u haysano inay burcad ka ballaaran tahay arrintaas marka waxaan jeclaan lahaa ama ama aan fariin gaarsiinaynaa kan shaksi ahaan xogeey ahaan maamulka goboleedka koonfur state arrinkan sida ugu dhaqsiyaa badan inuu soo fargeliyo ama uu guddi usoo diro arrinkan waxaan jeclaan lahay in arrinkan meelsha uu ku socdo waa meel qaabdaran waa meelaan nidaamka dawliga aan waafaqsanayn in arrinkaasi maamul goboleedka state coonfur state dadka loo magacaabay ama xilkaasi yacni hadeer gacanta ku hay kula jira inay guddi usoo diraan deegaanka degmada qoryoole ee adinku maamulkii dowladda oo halkaa matalaya baa tihiin maxaad ka qabateen adinku falkan wallahi hay-adaha amniga way dadaaleen wayna dadaalayaan wayna dadaali doonaan insha allah in ilaa karaan gacantooda ay gaarto laakiin burcad duurka ku jira oo aan meel looga hagaaga lahayn oo dhibaato fara badan ku haya shacabka shacabkuna ay inta badan ay dadaalaan naftooda iyo maalkooda inay difaacaan ay ku qasban yihiin dowladdana gacan bay ka siisaa haddana dhibaatada way dhacdaa mar kasta marka waxaan fariin u diraynaa maamul goboleedka koonfur state arrimahaas in lasoo farageliyo gobolka shabeellaha hoose dhibaatooyinka ka socda in guddi loosoo diro dhibaatadaasna la afjaro
ee marka ma waxay ka dhigan tahay in adinku aadan waxba ka qaban karina oo aad dalbanaysaan in la idin caawiyo annagu kan dowlad ahaan dee ma rabno inaan shacabka dhibaateyno dowladduna ma ahan inay shacabka dhibaateyso laakiin dad baa yacni fikir qardan ama gurra-aan qaatay aada moodid in arrintooda burcad ay ka weyn tahay oo ay salka ku hayso qaab siyaasadeed sidaas aawadeed ayaa waxaan u samaynaynaa dadaalka gacanta dheeraadka
waa gartay ugu dambeyn marka maxaad adinkuna aada dhankiina samaynaysaan annagoo nabadgeliyo hay-adaha ammaanka inay shacabkooda difaacaan meel kasta oo dhibaatada ka sheegta ama qayladhaantu ka timaado inay ciidanka u gurmadaan wayna sameeyaan wayna samayn doonaan insha allah ciidanka amniga maamul goboleedka ee coonfur state arrinkan sida ugu dhaqsiyaha badan inuu soo fargeliyo saddex maalmood gudahood inuu soo fargeliyo oo guddi usoo diro maadaama dadka dhibaatadan geysta ay ku salaysan yihiin ama lagu sheego ama ay yani fikirkii qaldan ay qaateen ay tahay dhibaato inay hadda soomaaliya ay u abuuri rabaan dagaalo suqeeya halkaad weli kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya muujadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta ciidamada ammaanka magaalada baydhabo oo kaashanaya kuwa amisom ayaa waxaa maalintii saddexaad ay howlgallo ka wadaan gudaha degmadaasi ayagoo baaritaan ku wada guryaha dadku ay degan yihiin goobaha ganacsiga iyo weliba gaadiidka mara wadooyinka taliya xigeenka saldhigga booliiska magaalada baydhabo gaashaanle cali salaad maxamed ayaa dadweynaha ku nool magaalada baydhabo ka codsaday in ay ciidamada gacan ka siiyaan baaritaankaasi wararkii ugu dambeeyey ee baaritaanadaasi ka socda magaalada baydhabo ayaa waxa ay ku waramayaan ilaa ku dhowaad toban ruux in lagu qabtay howlgalladaasi ay ciidamada amisom ka kaashanayaan ciidamada gobolka baay ku sugan ee xoogga dalka ee dowladda soomaaliya axmed madoobe maamulka jubba ayaa waxa uu ku waramayaa in haatan ay wadaan howlgallo lagu baadigoobayo sidii magaalada kismaayo amni looga samayn lahaa iyagoo dhanka kalena maamulkooda uu codsanayo in baaritaan lagu sameeyo qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho waa kan waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi oo warbixintaas noo soo diray madaxweynaha maamulka ku-meelgaarka ee jubba axmed maxamed islaan axmed madoobe oo ka hadlayay weerarada soo noqnoqda ee lala beegsada xarumaha iyo mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in loo baahan yahay in dowladda soomaaliya ay baaritaan rasmi ah ku samayso cidda soo abaabasho falalkan islamarkaana cadaaladda la hor keeno axmed madoobe ayaa carabka ku adkeeyey in sababta arrimahan ay u noqnoqonayaan ay tahay in weli shacabka soomaaliyeed aanan ka imaan wax la yidhaahdo qabiil taasina ay fududaynayso in cid weliba oo mas-uuliyiinta dowladda la bartilmaamaysado hadalka madaxweynaha maamulka jubba ayaa ku qutuma weerarkii maalintii jimcaha lagu qaaday hoteelka central ee magaalada muqdisho halkaasi waxyeelo ka soo gaartay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya wuxuu axmed madoobe dowladda ka dalbaday in baaritaan lagu sameeyo weerarkaas si loo ogaado cidda soo abaabushay ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi dhinaca kale ciidamada nabad sugidda iyo kuwa booliiska jubbaland oo iskaashanaya xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo waxa ay ka wadaan howlgallo ballaaran oo lagu xaqiijinayo ammaanka howlgalladan ayaa waxa ay ciidamadu ka wadaan shanta xaafadood ee ay ka kooban tahay magaalada kismaayo iyadoo ciidamaduna ay baarayaan dadka iyo gaadiidkaba sargaal ka tirsan ciidamada nabad sugidda oo ka gaabsaday in magaciisa la soo xigto ayaa warbaahinta wadajir u sheegay in howlgalladani ay yihiin kuwa la doonaya in lagu xaqiijiyo ammaanka islamarkaana ay baadigoob ugu jiraan dad uu sheegay inay khatar ku yihiin ammaanka isgooshada waaweyn ee magaalada iyo suuqyada ayaa waxaa lagu arkayaa dad safaf dhaadheer la geliyey kuwaasoo lagu samaynayo baaritaano mana jiraan ilaa iyo iminka mas-uuliyiin ka tirsan ciidamada booliiska iyo nabad sugidda oo ka warbixiyey dadka ay ku soo qabqabteen howlgalladaasi inkastoo howlgalladu ay ka soconayaan inta badan xaafadaha magaalada kismaayo haddana wax saamayn ah kuma ayan yeelan isocodka dadka gaadiidka iyo ganacsiga intaba axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed warbixintaas uu ka soo diray magaalada baardheere sidoo kale ayaa axmed waxa uu ku waramayaa madaxweyne ku-xigeenka jubba ninka lagu magacaabo jenaraal fartaag oo muddooyinkii lasoo dhaafay ku sugnaa degmada doolow ayaa ku sugnaanshihiisa iyo weliba howlaha halkaasi uu ka hayo waxaa si kulul uga hadlay maamulka gobolka gedo
baa ka socdo muddo hadda afar bilood soo dhaafay ka socday shirka midnimaa la yidhaahdaa fers isku dub buu soo maray oo in isku lagu dubo gobolka rabihiisana inta joogto oo gobolka maseerka kulen ay ka wada tirisa dhaqan iyo siyaasadba heer loo soo maray haddaan isugu keenay dhaqan iyo siyaasadda labadaba in lagu hadlo gudaha iyo dibaddaba isugu yimaado sidaa darteed halkuu ka socdaa xarunta gobolka ayuu shirka ka dhacayaa waa shirka midnimo qaybtiisii labaad ee mideynta gobolka gedo iyo inta ku nool in la mideeyo islamarkaasna wax lala qaybsado ummadaha kale ee soomaaliyeed ee wax nala leh sida jubbaland oo kale iyo muxuu ahaa dowladda federaalka iyo kuwa kale waliintaba waxaan leenahay xisaabteeda ka qaadano oo aanu ku midoobno weye wixii khilaafaad oo ka dhexeena lagu saxa weye waxaan u diidanahay codka uu sheegay xasan dheer noo xasan dheer qof waan u naqaanaa shaksi aqadina waxa weye waxa uu leeyahay shirsi dhaqan oo reer washamaak ma aha suu leeyahay xaqiiqdana hal kama ogo waxaa laga rabaa qof inuu xaqiiqda ka hadlo dhaqan siyaasadda qurus ay ka socdaan masirkiisii isla markaasna loogu baaqaya wax alla waxay u dhashay gobolka gudaha iyo dibadda inay isugu jirtaan muddo gaaban laga tashado masirka guud ee gobolka iyo gobolada jubbooyinka inta
iyadoo aynu soo gaarnay xilligii barnaamijkeenana inoo soo bilowday saddexdii galabnimo aan isku macsalaameyn jirnay inta barnaamij dambe oo xiise leh aan dib dambe ugu kulmi doono waa anigoo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuureen yuusuf sheekh cadow farsamo yaqaanka farsamada inoo haya maxamed siidow oo intuba idiin leh inta dib dambe barnaamij kaloo xiise leh axadda dambe aynu ku kulmi doono sidaasi iyo ammaano allah
dhulkaan faxmay dad is-aaminaa noqonay isku udambaa noqonay isku aaba'aa noqonay shacabkayagaan aragnay silaaliyaan baranay ayahaa dhulkaan faxmay